bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan oo isinku dhugun sidaasan hamiin kasta markii laku reebo hamiinnimadii jimaade ee sabtiga hagalaasa oo nimo sabto iyo axada hooyda ayta taariikhdana ka beeganta afarta bilo koowaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkan ku dhugunsada doontaan hoo ilaahay karaala nagad waliba ku mid aha madawiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen oo geega sheeddhigay xarun cusub oo lanka tirigali in iyo nagata maktabad iyo wal ku agriisdaayaan ardayda ka dhaqan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiin kale oo ku qayb galay munaasabadaas hadallana ku jeediyeen iyo barnaamijka ku dhugunsada doontaan hoo ilaahay karaala nagda saasaad oo weliba barnaamijkaasiin gudbii doona intuu habaduusa ku jira maamulka degmada baydhabo iyo haana ku mid a samafaliyaalka ka dhaqan magaalada baydhabo oo deeqdeersi isbitaalka dhimarka ee magaalada baydhabo hadallana meelo ku jeediyeen barnaamijkiyaasiin ku gudbii doonaa khiyaare saasaada weliba barnaamijkan ka dheegi doontana deegaano horleh oo ku tirsan degmada xudur oo deeri cayayaanka lungorodo kadalaanka ka saaran injeysida beeraleyda ka dhaqan deegaanadaas waraysi unuluweeldheni haana ku mid a odayaasha deegaanadaas iyo barnaamijka ku dhugunsada doontaan hoo ilaahay karaal naqda saasaata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doone ciyaalan amuudan cuduro shal gedisan aana soo ka dhaqan degmada buurdhuulo ee gobolkaasi tegeda waraysi dhakhaatiirta ka dhaqan degmadaas luweeldhani iyo barnaamijka asiinku gudbii doona hoo ilaahay karaala nagda saasaata weliba barnaamijka ku dhugunsada doontaan baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalk soomaaliya oo coday heshiiska damaanad qaadowga maalgashiga darafyada badan saasaatona ku doodi akhrinta saddexaad ee walku bedelowga sharciga duulista rayidka ee hawada soomaaliya barnaamijkiiyo ku dhugunsada doontaan hoo ilaahay karaala nagda qodobadaas iyo walaahni koror intii barnaamijka kuguda jirna iyo hasiin gudbii doona barnaamijka weliba hasiin saarayntana siin kula dareersiyahaye anaba maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleelo dhinaca farsamadana gacan weyn ku jeysada widaayke bilaal hilaal sheekh shucab mar kale mar lamaad akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkii kulanka ee warbaahinta warsan faylan akhyaare mar kale taa ku dhowaada barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan madawiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo hana ku mid ah barofesoorada ku jeedan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ka dhaqan dalka dibadiis iyo haanka dhaqan gudaha dalka iyo weliba geegsi wada jir ee inshiid dhigana xarun cusub oo lanka tirigalay maktabad iyo walku baradu kolo ama walku agrisadu koran ardayda ka dhaqan guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maktabadun iyo shii dhegan barofesoorada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo madawiinaga iyo weliba nagadaase maktabadan kuweyn ee laka furo ama laka dhisa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shidhikooga ku bacdo weliba meelo hadallo kooban ku jeediyey brofesor kuuso oo ku mid a barofesooradan dhaladan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana ku nool dalka dibadiis iyo weliba use tilmaamay doolka madawiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya use kalahaayay in laku hirgeliy magaalada baydhabo ama lakashiid dhega xarun cusuban oo nagadaasa maktabad iyo walku agriisadaayeen ama walku baradaayeen ardayda ama bulshada ka dhaqan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa ko brofesor kuusow oo hadalo kooban ku jeediyay munaasabadda umad sida shileedii laka hormarii kora intii ata umata umata sida shileedii oo umad laka hormarii kora intii ata umata intii caqliga laku dhis matalan haddii oo la era beledkuun gobolkuun soomaaliya dhon yacnii khayraad badan yaa ka jara oo beere ah oo badda ah oo yacni walaagun oo khayraadka dabiiciga la araaw yaa ka jaara haddii walaagaas dhan ka jaraan qiyaasa kortee iyadoo walaagaas ka jaraan yacni haddii injarna dadkii dhallinyaradii dadkii walbaradee xirfadda xirfadda lahaay oo walaagaas xirfad iyo caqlo iska toosan haakula bahan lahaay hoobu injarna yacni su-aalalis warsadaaw maybu aha khayraadka la sheegaa sidiisbu markaas dhaytare marka horta ma is erneeyey umushun ma in baahantaa intii lagula tacaala dhinaga xirfadda dhinaga caqlaga dhinaga walbarashada walbarashana walbarashana si lin hormariyo walaagun librariga la leeyo librariga maybu aha yani school ma e jaamacad ma e librariga maybu aha cilmiga la sheegaaw meelo uso fidhiyo marka may badan hayne intii horta ulajeedadaana yani saas ka deerin haddii ilaahay ah مثال سينسية يعني أود عقلك يعني ما يلره والأو يا مجموع ما يبه لراوها به والأو human capital لراو معنيه يعني human capital كم يلك جيدة يعني أود مسكنت قفك يلك جيدة معنيه يا إيه human capital كمركو مالا نجده كرة مركو والأو يعني مجتمع يا نجده كرة imagine ada ada oo shakhsi ah hataa hadii oo qofkun social capital qaba leeyahay mayl ku yeeday qofkun dad badan ka saamari ada hadii dad badan ka saas dad ku birsho hataa dad oo jagahaaya way dad cilmi leh way dad oo waana ka sii koro way qofkii laakiin dad badan ka saana wal wing usku faa'iideyso usku faa'iideyso koro mala ee marka ujeedadaan ma ataa wala an ku horeeyo oo unu kulligaan intii ka mashquul ka mashquul ataa intii ummadun lagu dhisa masqanta madaxweynaha koonfur galbeed yani oona meeluun mahani dhawaayna shaleediye madaxweynaha meefadawaaya intii aan siin sheega tiimkun oo project tunga kumid aye macni kumid aye may kuwadneha yani usuba galanta ku qobaday erey walaagisheena aniini isinsiin ku mid aha saasa ka wadaanana erey marka unu ogeekanu ku bilaawo madaxweynaganiyu laakiin unahaan maynii kala jare gruubkii ama tiimkii walaawunku shaqaya ya inka xisaabtamo hayn intii inka jara madaxweyne eedkii eeda anma hadsanta marka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
saato weliba munaasabadan hadallo kooban ku jeediya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren welina eedan ku hadalay madaxweynaga muhiimadii angleeto xaruuntun nanka tirigalin iyanagata maktabad iyo walku agrisadaan ardayda ka dhaqan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed saasaato weliba madaxweynaga usa xusay in xaruuntun iyo qayb kunagadaasa qorshaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ka eedan horumaryoga walbarashada deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya iyo hatow warowga elifmayga waa kuwa madaxweynaga dowlad goboleedka koonfur galbeed oon ka horeyna inkama hadnagay barofesoradii iyo aqoon-yahanadii inis xil saartay fikirkan in la dhisa xarun maktabadan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
yahanada ree koonfur galbeed dhallinyarada ah uu hogaaminayo brofesor kusow brofesor kusow wuxuu jaanis u helay inuu dhallinyaro yaryar oo maskax fiican uu saaxiibo la noqdo marka waxay ka mid tahay noloshiisa hadda u bilaabatay dhallinyaruu noqday isagana marka hambalyo nin walbaba dadku uu lala nool yahay waxay yihiinuu yahay saxaafadda iyo ka qaybgalayaashan xafladdan kulli asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdasalaam runtii sharafay noo tahay inaan maanta inta isugu nimaano dhagaxdhig aan dhagax dhigayno maktabaddii koonfur galbeed maktabadda maktabaddii baydhabo ma aha waa maktabad loo suubinayo koonfur galbeed oo dhan dadka ree koonfur galbeed oo dhan ay leeyihiin waxay ka mid tahay horumarinta iyo koruqaadinta waxbarashada dadka reer koonfur galbeed ayay bilow u tahay ay ka mid tahay qaybta ugu muhiimsanayn ay tahay haddii bini aadanka aanan maskaxda laga dhisin oon wax la barin oon horumar maskaxeed uu helin oo horumar aqooneed uusan helin ma suurtagelaysa in jahli iyo faqri iyo dhibaato iyo ciriir in laga baxo marka waxyaalaha muhiimadda noo ah oo prioritiga koowaad aan siinayna ay ka mid tahay waxbarashada meel dadka reer koonfur galbeed ay leeyihiin oo maktabada oo manhajkoodu yaallo oo taariikhdoodu taallo oo waxbarashadoodu taallo oo ninka ardayga ah iyo ninka macallinkaa meel kasta uu joogoba intuu wixii uu soo xasuusto uu soo baxo uu imaan karo uu ka fiirin karo oo ka arki karo inaan helno waa muhiim waxaa muhiim ahoo kale koru qaadista waxbarashada iyo manaahijta aan kor u qaadayno oo ay ugu horrayso inaan qorno farkii alif mayga inay noqoto maktabadii ugu horraysay oo lagu bilaabi lahaa oo buwaagta ugu horraysa la dhigi lahaa oo ardayda koonfur galbeed iyo macallimiintooda ay u soo doonan lahayn inay noqoto ay noo tahay ayadana runtii waxaa sharaf weyn ah oo aan aada iyo aada ugu faraxsanahay maanta tillaabooyinkii aan ka fikiraynay oo maskaxda aan ku haynay oo horumarinta waxbarashada ahayd inay wax nooga bilowdeen ayna socon doonaan insha allahu tillaabadii koowaad iyo labaad iyo saddexaadba aan mari doonno baryoritiga annaga koowaad uu ahaa waxbarashada inaan kor u qaadno marka waa qaybtii ugu muhiimsanayd waxaan jeclahay hadduu ilaahay yidhaaho maktabadii ugu horraysay oo lagu faano oo koonfur galbeed inaan samayno inta ay ka dhisanto maantana aan dhagax dhigno dadka reer koonfur galbeedna meel kasta ay joogaan ay ka faa'iidaan baydhabo kelix maaha ninka marka joogo uu soo baxo kamxudur joogo uu soo baxo uu yimaado uu ka faa'iidaysto maktabadda wixii uu hayana uu keeno wixii uuga baahdana uu ka helo ayaan ka shaqayn doonaa insha allahu waxaan rabaa inaan halkaan si gooni aan uga mahad celiyo dhallinyaradan isxilqaamay oo wakhtiga dheer aan ka soconay oo reer koonfur galbeed uu hogaaminayo brofesor kusow runtii annaga naftirka annaga waxay noo tahay dhiiragelin weyn haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed dad aqoon-yahano ah oo isxilqaamay oonan waxba rabin oon dan kale lahayn oo dalkoodii dadkooda inay hormariyaan rabaan waa koow waana wax lagu farxo annaga naftirka annaga waktigaan ay nagu soo aadeen misaaniskaaan aan u helnay farxad iyo dhiirageli gooni ay noo tahay soomaaliya markii ay burburtay dadka dibadaha jira oo jaaliidaha deegaanay ka soo jeedaan nin kasta deegaankiisa uu ka soo jeeday waxtar fiican buu ka sameeyey dadkii aqoon-yahanaha jaaliidihii dibadaha joogay yurub ha joogeen maraykan ha joogeen meel kasta ha joogeen annaga ani shaksiyan waddanka kama maqnayn waa jooga soddonkii sano hal marna baydhabo kama bixin haddaan ka baxo xamaran tagaayo marxaladihii kala duwanaa oo la soo maray oo dhanna kulligood joogaan u ahaa wixii dadkan ay soo mareen siyaasada iyo wixii marxalada ama dhib ah ama abaara ama colaada ama maxay ahaydee siyaasado kala duwanaa intaba waa jooga waxay ahaayeen dadka soomaaliyeed runtii aadaan uga xumahay dadka ugu gurmadka inay ahaayeen dadka reer koonfur galbeeda oo diyaasbarada brofesor kuusow si gooni aan ugu mahad celinaynaa kudayda ha isku mashquulina adinka afar iyo labaatan saac haddaa adinka isku mashquulshaan oo ishaysataan oo hebel baa jaaliyadda loo diiday iyo hebel looma diidaayo iyo qabiil aad ka fikirtaan inaa annaga waxna tartaan iska dhaafa oo aqoontiina aan ka faa'iidaysanna iska dhaafa adinkaanan hataa waxba intarayna mustaqbalkiinaa dhumaayo marka waxaan rabnaa midnimadiinna ka shaqeeya aqoontiinna sidii aan horay u ballan qaaday maalinkaan ninka imaanayay oo ahayd inaan diyaasbarada soo dhowayn doonno aqoontooda ka faa'iidaysan doonno sanad kasta aan shir u qaban doonno maxay ahaydee aan dalka ku soo dhowayn doonno maalgashiga iyo horumarinta dalkan ay qayb ka noqon doonaan diyaar baan sidii u nahay oo diyaar aan kugu nahay dalkii ku soo noqda aqoontiinna keena wixii aad soo barateen keena maalgashi keena ka faa'iidaysta ummaddiinnana u faa'iideeyey brofesor kuusow aad iyo aad u mahadsan yahay isaga iyo saaxiibadiis nimanka dhallinyarada oo aqoon-yahanada ahoo ayaga laakiin lookalka oo aan diyaasbarada ahayn oo inta joogay oo ayagana u istaagay inay dadka walaalahooda ah ee reer koonfur galbeed ay aqoontooda iyo taladooda ay geliyaan oo ay kor u qaadaan waxbarashadooda ayagana aaday ugu mahadsan yihiin hebel hebel ma dhihi kari badri abuukar badri waa maqan yahay halka gabadh oo ku jirta gabadha ugu fiican oo ugu gurmadka badnayd ayadana waa mahadsan tahay moona waa maqan tahay yaasiin saasoo kale waa joogaa ninka la yidhaaho cabdirashiid intii aan ka bartay waaye iyo intii kale oo qarsoon oo ku jirta ayagana aaday u mahadsan yihiin dadka kalena kulli waxaan leenahay dhallinyaradaas ku dayda haddii la isxilqaamo oo laisku tashto cabdinuur oo isagana dee shaqo kaloo zaa'ida isagana hayay oo isagana ka mid noqday nin walbaba isagoo shaqadiisa haysto yuu ka mid noqon karaa tiimkan aniga anoo madaxweynihii koonfur galbeeda yan si gooniya haddana uga mid ahay tiimkaan suu sheegay barofeor tuuse si aan u horumarayno dadka annaga aan uga shaqayno si waxbarashada kor loogu qaado marka guud ahaan dadkaas dhallinyarada aadaan ugu faraxsanahay shaqaday wadaan aad iyo aadan u mahadsan yihiin garab baanu idiin nahay dadka reer koonfur galbeed oo dhanna waa ay kala shaqayn doonaan shaqada fiican oo wadaan aada ugu mahadsan yihiin maamulka degmada iyo wasiirada dowladda koonfur galbeedna siday u soo dhaweeyeen ay ugala shaqeeyeen ayagana aaday u mahadsan yihiin saxaafadda iyo dadka inta ka soo qayb galayna kulli waa mahadsan yihiin aad iyo aada u mahadsantihiin insha allah
eedan su'aal iidow jawaab unagu oo muleeyo aadasoo tabti malayne haa owlaada qeesheena usi eonka elfayle adanaasna nusiyay tomay quuday
iidow yeela haddii warsadaase eed eed unagumay baxka quudiyaay aanada langorado nutra bebi oo ulaadana fagan ee unagi lasiyoona naaskii aadis ini nuwileada taawayaasa aana see haytiyeeda aana lambogi adduunka laku jeeladi aanada nutra bebi mayna lataa one e two oo waana lanka taragali ulaada ina la siiya use oo markaas day dhaladi libilood marka usi deera ilaa iyoonay harsan usuku deerow maanamay bakiisa maase aanayooyinka langorado ankor furjaalaga iyoonay furbuluuga inti ku deeras yakiisa maase aana marbakinku go-aano haleelaha aanada nutra bebi aadime ini owlaadana gadaago aman dheera ogaaday adoo haddala ogaataba deersi bulshada nimcii maruura nafaqadii owlaada nusqahan hayne nunqudun nutra bebi aana lamaga batay owlaado ka nafaqoobenga la heli nutra bebi nadar shahaaton aana la too eh arlaadon ayna may ka saarna
weli akhyaare may ku guda jirnay qaybogeenka horeeyay ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan deegaano hor leh oo ku tirsan degmada xudur iyo weliba diiray cayayaanka lankasow kadalaanka oo faraba-an kahaay maalmogi lahadhaafi beero ka yaalan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya welina bulshada ka dhaqan deegaanada usadeeri kadalaanka iyo ku awaadahayanga dhibaatada usanjeysadahay dalagyadii ha ku baxeen beero sanadku hana ku mid a odayaasha iyo walgaradka ka dhaqan deegaanada hooskooda degmada xudur iyo siyaabo shal gudisan unku hadaleen dhibaatadausa kahaayaga cayayaanka langorodow kadalaanka walina arrimahaasi waraysi kula weeldhiday waryaagan degmada xudur maxamed xasan cabdiraxmaan awgooni maadaama madihuraba dad gaha eh oo dhibaataysan ana horroogi gaha kale inadhay iyo dareensha qaaday saasa idaadankoy
sababtaada anislatanti oo barakac kala hadhi meet maadaama kaamka abal laka magacaawd dad ka shoogi dad badmiilbad miilbadanku kooyo qahagii hore dagaala ka kooy qaha kan ina gaajo ka kooya dareeme cayayaanka ta socdaya waliba laha ku bilaawo ilaa doygaab ilaa korkoor golool uunkamaada abal ilaa qaydiradi luumugay doondardir ini usahaalunkiy walbanka reeb marka maadaama baahidaas dheeday dhibaatadaas dheeday dad oo madahoroba hoolan haysana beertale walku filaayo beertinaha ku uursaday oo hataa qayliysado hayjara siyo handiiran meelihii samafalka walka biyaayaan yajara qaylada taasa oo sheenti dhibaatada gahooto kale amadhiya waleh dadka way ku obsa qabeentii oo deegaanada hada sheegdi ludayka usuga dhabaatan jeysada masamyuubaha mari arlaadeeda usuga arlaadiyada ha mari beero sada badanyin boqolkiiba sagaalon shan walku quursaday shanta kalena ina dhamaatiradaa dareemahayn waliba usuba ha fidhi maabaha hirsanba marka deegaanka kalena walina diiruhaya ilaa abagbiiday ilaa madhaayta inay usu mari meel badan halufi dhinin orogley iyo dhulkan usugnani halufyanan sheegohay laakiin sada dhow mayn la socdaana deegaankan anta jir dhahga markan dareenkaasaa ku qaban markan walaada islata haddii deegaankii cayayaankaasay oo ludayka dhabaatan jaysadii dadkiina markan hadal dhalahayaano lakuyaaba ada saad sheegtay inta intaa ka bugtaalan waxyaabaha islata arinteeda way ku korseeda ku dhax kalanin dhina meet ma eta horta cayayaankii waaba dhiibi waaba waaba dhiibi walata lagu qabda kor male mas-uuliyiinta gobol iyo degme iyo inaqayliyan caalamka lanqayli heeda samafalka lanqayli la samatay bi umuta waliba waa haddii ilaa waqtiga dambe oo badarka bahawliku diiraw idhabtan inay la samato biyo iyo maamulkana ku codsadaan hay-ada samafalkana ku codsadaan dowladda koonfur galbeed ku codsadaan dowladda soomaaliya ku codsadaan antaasaa ayaa raadigaan dirin sanadkan roobo badan oo qubadeen bal rajada dadkii iyoonay walala faladaayna may haayeen ku hor intii oo garshay garshaytaniyeeda wadankan gal wali la ree maamaha jirta amankii baafilaas dhirigfiloy amankii dhirigfilaasna baafiloy xellagan wali la filaayay sanadkan inay hay-ada samafalka baaba lagu maarama kor wali daawo ban ahay hata wali aan nagda inay hay-ada samafalka wal an hayna badlan haayin oo badarkii lagu quursada beerowge marka wali codsadaanahay inay la samata biyo umata haddii aad dadka deegaanka say oo ludaaykahka dega aad la sheekaysatay qaabka isuga aamow walaayo dadka fuldaano badarkii hay beero ka taali masmeeloy daagi hoola bahay makinka sheegan mayanka sheegaynaa horta misgiida hamballe ee badarka isku mid aan qaame gabal dayko wali la sheegay ini isuna golofti korhayta ku aamaw golofti boo ku aamana sabuulki badarshii dhulkaka diida hawalba isuna yaanka dambayna hambalisna dhaafana digil maaba ma dhaafaw deegaankana ooto nurka ku aamay saasana nin sheego saasana anaga isuhay badar walba ma reebo galeyti ku injigdi maaynta ku weena aamay ee deegaanada hadaad nin tiriday ilaa iyo mangees ilaa gees ah sheegta inta badan halkaasi ha maray dad yooma beeraley lehaayeen ama dad hoola dhaqatay haayeen dadka boqolkiiba siyeetan beeraley ahaayeen hoola waliba waa abaarowgii lahamari iyo arag waxyaalo badan dhammaay dadka beeraley aan badanayeen boqolkiiba siyeetan
dadka deegaanada hataba halkaasi dadka wala ka aamahaya dadka degan mayba waa aha dad baadiye u isla markaas deegaankaasay dowladii galanta ma kahay dadkaasyohanen barakacna waxyaabahaad isleta way ka caawiyi kora may nagada kora dadka hoba shabaab lan qurayna horta meeliyo malka caawiyi kora ini shabaab laku quraya yalaka caawiyi kora shabaabkana walweyne usiyaaba male hadur hadaa boqol hadii la koobo sagaalan kilomitr hadii la koobo ciidan saasan badan maroogo anjeedo anbaahanye meelibolan baha kulijo gurmida suubiyaaya gurmidkiyo suubiyaayana walka halaagaya jid kasta durku bahumadi ma halmaalin laka baha al-shabaab geekunidad mahaysada fadna hay-adaha amniga wali oo yaan sheegana al-shabaab wali isu ka fadhiya male anjeedo anbaahanye tankala maylaka caawiyayha shabaab lagu hureeye meeli walka caawiya koro shabaab walku hureeye waaye maylaka khasbinya ini haqahan hudurkooyan antaa too durdegna hudur maqaadaw dadka tacayayaanka wala aami haddii kooyan hudur maqaadaw dad badan ini kooyana dareensanaa markan may ku obsa qabteeda maadaama lan horjoogo oo kaamleedata in dadkii hordhaambe oo barakacga haayay deegaanka ka sugnaya naftii oba noolaliyo xaalsho anfay lahaayna dad horle kale hatana dix kasii baraaca kooyano oo uleyskii uleys dul fuuludoon iyad iyada aan ku shaka qabo dadka anta kooy dad oo kulijii gooraka qoran ahaayan langnagada kora ma e gulyaalna anta magayaalna hordhaangna deegaanka man deganayna dad gaaban maayan dadka deegaanka oo degan mahayna dhinigaasa kooyan hataa haddii dadkaas haka darsaman gaha kale ee dhibaato kale in dhiyaaso oo deegaanka isuga ku kuways ya dareensanaan ee ma islaata markan su'aalanka dambeeyay waanka diyaar garow ku hor maadaama dadkaasi deegaankii soo horan hayna ka qasbanaadayaan hadii oo ee walaayo faladayn iyo hawaayaan intii habuk taalano ee xudur ha kabiiran ee wala la falada u nagada quraan xudur meelanka ka diyaar garow ku hor dadkaasi islan qaabala sarfadi dadku isuga walay qaabila kore horta mas'uuliyiinta iyo hay'adaha samafalka ee dowladda koonfur galbeed ee dowladda Soomaaliya iyo gobolka korta anigo caalamkan qayliyan deegaan aan soo biyan lan diyaar garoobo lan qayli raashimo caafimaad walwalba in la weydiiyo
General, General Trading Company.
dadaaliyo dambarsho dhamme Bufayaha diyaari.
guurdebe wala heli Daldalanoo waate.
dambiilaha qaadoy kooy General General Trading Company.
tuumaha daristay maay Ha. beenna duurka galli daba ii qabar dumarka i horan far ii kobuwalaagi lakadaawacay dayuuriya markaba laaka dadgure bay dhawajinaaya lahaka dhahdeediyey jamiilka dadawdahae dadwiinow kooyaa ka dhanaysadaa deed allah general trading company soo badan dambiilmayka buuyaa hubaykar waagi dibdooyaalan deeqalli general trading company-ya dacaysada hansaaray jidkeeda u haye waldeerta malik sheego korma ee waaqooyarkiinku gadaarno dharka megeel kastada macawiisyaal ayu nooc sabar iyo sabar jibis inkuwi
qaybogi dhexe ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsadaytan akhyaaray dhibaatooyin caafimaad daro iyo laha ku sheegahay degmada buurdhuunlo ee gobolka gedo iyo deegaano hoos gooyo degmadaas dhibaatooyinka shalka disan ee ku awadahayan dadka ka dhaqan deegaanadaas iyo eh cudurada shale shubanka malaariyada nafaqadarada iyo saas haatow cudurka lankaso oo fureerka oo ciyaal badan ka amuudeen deegaanada hoos gooyo degmada buurdhuunle ee gobolkaasi gedo dhakhtar xuseen cali cabdi oo ah dhakhtarka cudurada guud ee isbitaalka buurdhuunle iyo weliba wareysi ku saabsan dhibaatooyinka caafimaad dare ee ku jira degmadaasi deegaanada hoos kooyo unku waramay wariyaha warbaahinta warsan ee gobolkaasi gedo axmed cumar saalixi cudurada u badan waa malaria magarad malaria marka waxaa wadataa qowlan qaar shubanka waxaa wadataa shuban dareeqaayo matag marka qofki shuban matag bulisha boodaya waa qabanaya marka haddii la fitaya positive buu noqonaya waxaana u badan caruur contracepka ah dadka weyna waa laga helaa waxaa kaloo jirta pneumonia aa jirto ayadana aadaad jirto oo hergeb oo hadda roobka jirto hergeb cusub oo meeshan qofka marka luqunta lagu dhufanayo dadka feeraha feerqadbu bilaabaya mar jira qofa marka isla markaa daba qofka isaga malaariyada waa la jirta
waa garta doctor xuseen marka cuduradan iyo xanuunadan ka jira buurdhow marka maxaa loo malaynayaa inay sabab yihiin
walaalihi hadda waxaa laga haran baafine maaqaana dadka daawo cudurada wataan oo la xooleya cuduradan hadda oo oo qofku soo dhacayo oo qofka iska wareegaya marka soo dhistaadigaan buu wareegaya markaasu geeraha qabsanaya markaasu dhistaga waxaa ku dhaca laba wareerkood haddii dhig laga qaadaba waxaa waaye malaari buu malaari laga helaya kadib qofkii feeraha buu isu jiiraya haddana guud ahaan marka dadka bukaanada uu soo ritay xanuunadaasi imisaa qiyaastooda ay tahay
hadda intaan la kulanay anaga aan aragnay oo dadkaan la kulanay oo la aragnay waxaa noqonaysaa ilaa iyo boqol iyo toddobaatan sideed qof baan la kulanay oo ayaga ciyaal ah oo guryahooda saabsan dadka kaleetana waa ninety six hadda xalay oo kale six case baa dhacday oo oo matagaa soo gooday ah
waa gar dadkaasi faraha badan ee boqol kor u dhaafay tiradooda xanuunka shubanka biyoodka miyay la liitaan
magaalada waa wadaan shubanka waa leeyihiin matag waa leeyihiin qof walka soo dhacaya muxuu bilaabayaa matag markii la qabanayo matag buu bilaabayaaba marka bukaanadaasi isbitaalka miyay jiifaan hadda xilligan
dad isbitaalku wuu xiran yahay laakiin dadku waa la xidhiidnaayo dee goobahoodii oo yaalaan iyo ee yaalaan waxaa waye isbitaalku wuu xiran yahay talaalkiiya laga bixiyaa dadka lagu yeelaysan daawo oolin marka dawlad badan oo barakacaana u jiraan iska daabsan oo aad u badan ayagana aad iskaga jirin oo hadda soo xasaasika warqabadooda dee qofka dee waxu qabanaysan baa laga warqabi karaa ma garata waa soo ordaan kuusoo daan u tegaysan unbu yaran qaado wax ugu qor walmowda waxlama qabanna mar annaga dadkaasi marka xanuunka uu kusoo boodo dabcan een, isbitaalka ayay imaanayaan soo maaha waa imaanaya dadku ku yeelaya isbitaalkii waa imaanaya rugsada dameelad wax leedaho talaal kasoo talaalada ka bixinaa meesha isbitaalka soo ma lahan qayb jiif ah oo loogu talagalay bukaanada in lagu dareero jiifa dawiilayo hadda qofka dada daawo fiirin lacag ka fiicanaysa hadda qofku markaa kuu soo dhaco baanu mootaa kusoo daya ba waxaa loo soo waxaa mootaa dabadan darmashaasha hore aan geeyo soo xaadun baan leenahay daawadaas ka qaado darmashaasha aad haddee jiifkii maxaa loo qabanaya meesha dada daawada oolin isbitaalka een, imisaa sana ayuu daawo la-aan yahay wuxuu daawalaay labada kun shan iyo tobanka bishii kun iyo toban soddon jeeri baa la xiray
waxaana loo xidhay daawo la-aan darteed miya gaarka cagilaabatay amishan baa mar waxaa noo keentay marka daawo yar oon badnayn oo wax yar oo daawo oo aan badnayn taasaan bilbil waxaan saas ugu yeeshaday labada kun soddonkii bishii kuurtana labada kun shan iyo tobankii bay iyo torkeedka cagilaabatay meesha burugo santarkeeda isbaas burugo waa gartay mar haddii ay bukaanadii ay gaaraya ilaa afar boqol oo la liidata malaariyada iyo shuban biyoodkao kale iyo anomiyadoo kale marka dadkaasi degmada xaggee looga helayaa daryeel caafimaad
والله واحد دلوقتي موت دلوقتي ما حد يلعب موت انا انا بتشكى هذا من هو هذا ويبدأ
waa gartay marka dadkaasi bukaanada faraha badan inta badan xaggee ka kala imaanayaan waxay ku imaanayaan barakacayaasha u badan dadka barakacayaasha oo meesha ka jiraan badan magaaladii waxaa tahay dadka saamiye dhexdoodayaa jiro waxaa dadka u baasiya dadka u baasiya haddana ku saamiye atiiska shaqaynaysiba uu saamiye oo sartana waxaa waxuu ka tahay cudur xogta yani saa hal qofa u baajinna
waa gartay doctor xuseen intaad ka warqabtay ma jiraan dad u dhintay xanuunadaasi
ilaa hadda waxaa ila saddex qofa u dhigatay oo undersize ah xanuunka ay u dhinteen waa noocee waa gartay saddexdaas carruurta ay u dhimatay xanuunadaasi ma dadka barakacyaasha miyay ka soo jeedaan mise waa dadka tuulooyinka ka imaanaya waa gartay mar hadduu xaalka sidaa yahay maxaa idinla gudboon haddii aad tihiin dhakhaatiirta degmada buurno si cudurkan loo xakameeyo walaahi hadda anigu waan baan waan la xiriiray dowladda dhaxa oo waan la xiriiray waxaa kaloo loo yimi niman oo abaaranaas iyo baarlamaanka ah oo wasiirada ku jiraan waan u sheegnay baahidi waxay ballan qaadeen marka inay wax badan qaban doonaan isbitaalkan dhisaan haasto iyo daawooyin la keeni doono haddii wixii hadda balan ba iska noqdeen hadda waxaan soo gaaray daawooyina ma lahay waan u socotay wuu yiri waxay tahay haddana waxaa waaye gaarigooda waa halaabeen oo biyo haleeyey waxaa dadka beeraha ku noolaayeen dalagyadana waa halaabeen ayagu naftooda waxba kale oo maaragtay waa soo furmay oo dadkii maaragtay xagga loola shiisay ayuu dadka isku dumeeraa marka horeba oo kuwa dadkii hadda barakacayaashaana kaleftooda wax wax u qabanaya aana jirin kuwa kale oo beerihii haleesha beere xoogooda ahna waxaa waye biyihii waa la tegey dalagii biyaha la tegey marka waxaa waaye waa meel u baahan gurmadaan meel xabsiga hadda korunba u furan oo meel hadda daba u furan may jirto wuu waa runa baahideeda wax badan baanu ka hadalnay hubkeena waan u sheegnay baahi jirta walba waxa waaye dowladdaas waan u sheegnay hay-adahaas ofisa waxaan ugu agaasiinay ma aqaana meel laga haysto marka buu la-aan wallahi waa midaan la yaaban lahay weeye
warshada sbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinow sidee u maymay waa digaagga shukriya ku farhii faraha isbuunyada shiilalan gorbaayo wel alo hadda shukri shabnuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii asiiba farmadoobaga jimiyow shaakirtana may ata shaakir waybwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
ولو هو ساس أبداب شكري إسبونيا شاكر شكر لان شكر لان هذا إسكيرة isbuunyaa kaasaarasa warshada shaakir شرفتي إتايدي ولين bulshada shahaado ku ah إسبونيا كشاكر jiif shaalashaalaysan ندرمش هاد نهايني إسبونيا شبشال بنا نهاينا shakalaan meelalanka seedow ورشدة إسبونيا شاكر isbuunyaalsha wayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone إنك كده أنت أسكو فيري فرمدوبك إني شاكر إيه ilaan bershooba شيلة واحد كوبي أي سيدي originaal farmadoobaga إنك ساو ورشدة إسبونيا شاكر oo ka yaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin goobabhan hadhorjeedka warshada hasey Dadka koowaad oo warshada isbuunyada shaakar iyo kala gudaa magaalada Baydhabo yamayba usakiyale bartamaaga suuq qudaarta xafiiska la maarnamayba usakiyale boostaajada shabeelow bartamaashe ama walaay faafahintaas dheer kula xiriir telefoon nambarada shale eberli hal tumiko tumiko boqol soddon iyo seddex eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama taleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan ikow warshada isbuunyada shaakir shaakir
qaybageyn dambooye ee barnaamijkan kulanku warsan iyo isla deerna khiyaare qodobkan dambooye xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya aqalka hoose iyo geega weliba eedanku doodanga codanqaadowga heshiiska damaanad qaadka maalgashiga darafyada badan iyo saasahaadu akhrinta saddexaad ee walku-bedelowga sharciga duulista rayidka ee hawada soomaaliya walina xildhibaanada federaalk soomaaliya ku qaybgalay kulankun iyo eedanku doodanga sharciga duulista rayidka ee hawada kaasi tiwa muran badan ku teegan haano kumida xildhibaanadan waliba idinku doodan in soomaaliyan la hayna xuduud dhanka hawada eh amaba cid ilaaliyaas ama ku warqabto diyaarado sharci daraga hamaraayan hawada soomaaliya waano waxaana kumida xildhibaanada ogeega ra-iisha ku dhiibiday qodobka akhrinta saddexaad ee sharciga walku bedelooga duulista rayidka hawada ee soomaaliya sharci ah lagama bilaabi karo hay-adda haddaan ogeysiin qoraal ah oo ay ku jiraan qodobada dacwadda iyo ujeeddada laga rabo in loo bilaabo dacwada aan dhibanaha ama wakiilkiisu gaarsiin maareeyaha guud ee hay-adda qodobka laba-iyo tobanaad oo ahayd wareejinta hantida dowladda farqada saddexaad ee qodobkan waa la fasiray maadaama aysan caddayn waxa ay maamul ahaan soo gudbin lahayd qodobka afariyo tobanaad hab sharciyeedka xog la gaarsiiyo maareeyaha wargelin uyeeris soo qabasho ama dokumentiyada kale ee looga baahan yahay ama lagu ogolaaday xeerka waxaa lagu gaarsiin karaa hay-ad ama maareeyaha guud ba in lagu diro in lagu diro qaab elektroonig ah ama boosto la diiwaan geliyey laguna socodsiiyo maareeyaha guud qodobka sideed iyo tobanaad kormeerka iyo qiimeynta hay-adda boolista rayidka waxaa lagu soo kordhiyey farqadan shanaad oo u dhigmaysa hanti dhowraha guud ee qaranka wuxuu xaq u leeyahay inuu baaritaan ku sameeyo hay-adda boolista rayidka markii uu u baahdo qodobka sagaal iyo tobanaad ee xeerka maaliyadda hay-adda boolista rayidka farqada farqadaha iyo xarafyada ka hadlaya khidmadda dhammaantood waa la tirtiray maadaama ay wasaaraddu xaq u leedahay inay soo rugto khidmad iyadoo sharci lagu qorin qodobka lixdan iyo sideedaad magdowga howlgallada baabigoobka iyo samata bixinta qarashka baabigoobka iyo samata bixinta waxaa bixinaya shirkadda ku shaqaysta diyaaradda la badbaadinayo waxaa waxaa kaloo bixinaysaa khasaaraha ka dhasha hawsha baabigoobka iyo badbaadada iyo shahar maalmeedka shaqaalaha aan samafalka ahayn qodobka ugu dambeeya ee cutubka afariyo tobanaad maxkamadda duulista rayidka ee kii la soo gudbiyey qodobkaa cutubkaas waa laga sitira dhammaantii maadaama loo baahan yahay in maxkamad gaara loo sameeyo duulista rayidka oo dacwad lagu qaadi karo maxkamadaha dalka uu leeyahay mudana ku doomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan idinka codsanaynaa runtii idinkoo gudanaysa waajibaadkiina dastuuriga ah inaad sharcigan ansixisaan sharcigana wuxuu muhiim u leeyahay siduu u sheegay guddoomiyaha guddiga dalkeena kaasoo runtii u baahan in aan maaragtay aan aan meel uga soo wada jeedsano waxay ahayd intaas wax kabeddelkii akrintii labaad ee sharciga duulista rayidka mahadsanidin inuu muhiim yahay inuu maanta ina dhaafano waaba jeclaan lahay laakiin meesha ku qoran board board of directorska waxaan sixinaya golaha wasiirada iyo golayaasha baarlamaanka waxaana magacaabaya golayaasha maadaama uu executive boorar badan baa jira oo ka midii kabaanka iyo waa shaqo executive commission maaha dastuuriya oo baarlamaanka asixin uga baahan waa howl executive waxaana anagu markaa soo jeedinaynaa qodobkaas boorka sida boorarka kale ee meelaha kaleba in golahu wasiiradu ay ansixiyaan laakiin laga dhaafo golayaasha baarlamanka oo hawl aada adag iyo wax wax badan separation of powerska dastuurkuna waa caddaynaya taa xildhibaanadoo dhan intaas waa garan karaan in separation of powers jiraan haddaynan dastuuri ahayn commission uma baahninba xataa in xalkan laga ansixiyo sidaa darteed intaasun baan ka taxaynaa waxaan jecel lahay oo runtii aada iyo aada xildhibaanada ugu boorinaynaa hawl badan baa gashay wakti badan bu soo jiitaba in ahmiyad weyn buu dalka u leeyahay in maanta la isdhaafiyo wabilaahi towfiiq soo diyaariyey iyo dadaalka badan uu ku bixiyey waxaa kaloo mahadsan wasaaradda ayadana jugdi badan u gelisay islamarkaana xaqiijisay ayada iyo dadkii kale ka horeeyey in ay soomaaliya yeelato habo maamulkeedu madax banaan yahay waxaa sakin garanayaa walaabkii jinkali guddigan marka ugu horeysa waa guddi maamuleed ma ahan guddi dastuuriya ma ahan marka guddiyo badan oo halkaan laga ansixiyey muxuu ahaa aanan marin abracyada hadda sida lasoo jeeda sida guddiga gaarsiinka oo kale ayaa ka mid ah
labo sharcigan wuxuu ku fadhiyaa qaabka ay usoo gudbisay eh, wasaaradda qaab international ee standard ah ayuu ku fadhiyaa oo caalamka markaad fiiriso eh, ilaa iyo heerkaas wuxuu ahaa baarlamaan iyo madaxweyne waxaa weeyaan lama gaarsiiyo waxaa kaloo tala ku lahaa qareeno caalami ah ayaa tala ku lahaa eh, muxuu ahaa guddigan eh, isitaankiisa aragtina ku lahaa soo jeedinta akrinta koowaad iyo akrinta labaad laftirkeeda waxay ila tahay inaanay jirin aragti badan ama soo jeedin badan oo xildhibaanada ka timid oo khuseeya guddigaas marka guddigaas dhisitaankiisa waxaa rajeynayaa xildhibaanada inaanu aragno guddi oo muxuu ahaa qaran oo uusan ahayn guddi qof guddi qaran oo la raba waxaa weeyaan inuu dalkan oo dhan eh, badbaado u noqdo marka waxaan si xushmad leh waxaa waaye kaga codsanayaa golaha shacabka in soo jeedinta loo daayo sida wasaaraddu markii hore ama xukuumadda markii hore ay usoo jeedisay in loo daayo habaaba maasantiin asalaamu calaykum runtii guddiga howladeeda ballaaran bay soo qabteen sharcigana waxay wasaaradda geliyeen ujeedi ballaaran oo ku macsan yihiin aada iyo aad baan adi laftii ugu sakin garaynayaa qodobkaas oo shaka lagu soo jeediyey oo u muuqda qodob administrative ah oo guddi board ah oo hadda maaragtay madax bannaan oo maaragtay baarlamaanku inu ansixiyo labada dole madaxweyne saxiixo heerka inuusan gaarsiisanayn ayaan filayaa way fiican tahay in nidaam ahaan uu waddanku wada standard yahay oo guddiyada boorarkooda ay isku wada standard yihiin aysan jirin guddi si gaara uga faqooqan oo isagu u baahan in baarlamaanku uu ansixiyo waxaa kaloo ku tijaaran lahaa xubnaha laftigooda inay in lagu caddeeyo inay stateska ay ku leeyihiin xubno ka imaanaya oo matalaya hay-adda ku dhisan haddaysan jirin guddiyo kale ama maamul kale oo ay ay ku jiraan aadyaamasaxuleedahay waxay tahay maadaama jirtaa xubnaan adag laga rabo meesha keliya horta hadda uma aragno qof gaara inuu xitaa gargarayno laakiin waxa rabnaa shaqada inay daafnaato qofka shaqada qabanaya aanu arkin qof shaqadiisa lagu faragelin karo oo ka madax bannaan go-aanka mar walba wasiirka meesha jooga oo shaqadii si daafban u qaban karo sida kalada gudoomiyasaaradaha ugu daray anaga hadda waxaan ognahay caqabadooyin ay oo weliba gaaran wasaaradaha ka dhacay in saameyn badan ay yeelatay gudyadu si weyn gudyada shaqada madax bannaan qabanaya qaranku qabanaya waxaan aaminsanahay inay noqdaan gudiyo madax bannaan oo hawshan qaban karo ama wasaaradda hoos imaanayo marka sidaa darteed waxaan qabaa aan ku talinayaa qodobkaas madaxda looga gudiray si hay-addaas u noqoto hay-ad adag go-aankeeda iskeeda qaadan karto waasuusiyo
mudane gudoomiyey xildhibaanada sharaf sale wasiirka iyo akhyaarka gudoomiye waxaan soo dhaweynayaa mogtahay sharci markaan keenno xeer hoose intama ka bilaabi karo sidii shuruucdii horeba ay ahaan jireen aniga waa taageeraya in wasaaradda loo daayo dad iyo iyo dadka farsamaha baarlamaanka shaqooyinkeena kalaaba ayaa wasirada lagu batay oo bureaucraasiya kale inaan gelina ma fiican dowladnimada bureaucraasiya dad wareerinaysa inay noqoto maaha waxyaabana inay kuureysaa arin koowaad iyo labaad iyo markaan aan sharciga marinayno wixii mugdi ku jira wixii sharciga musuq maasuq ka muuqan kara waa inaa inta aan markaas aan akrinta labaad iyo aan haysano iyo koowaadba aan doodayna ku gelino laakiin mar hadduu sharcigu maxaa la yidhaahdaa in hay-adaha aan curyaamino oo
mudanayaasha baarlamaanka sharcigan oo wasaaradda gaadiidka muddo lama san in wala jaraya baarlamaanka oo qaado sharciyadan weli shanaynaha sharco wadanka muhiimadiis isku leh wadanku magaraaya labaatan afarta saadood hawdeen waliha maraato intaas boqol oo dayaaradood marka sharciyada gaar waliin baahdina in la dedejiyo sidaas daraaddeed mudanayaasha baarlamaanka walihan jeediyay sharow mayraay sadan fudunta isku hergelin sida guddiga mayraay oo baarlamaanka angaabirsan gaadiidka iyo warshadaan gaabirsan sadaxan qoran ilan ansaxay isla geeliwadu isku dhaafinaya oo sale waan mahadsantiin
waaba ansixintii guddiga markaa sida farsamada leh ee xeerka waafaqsan ay usoo jeediyeen wixii ay saxayaan bulshada ugu keeneen waa ku mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan waxyar ifiyo soo jeedintan xildhibaan jaangeli uu inoo soo jeediyey sharci ahaan iyo nidaamkeena sida uu yahay waana la soo jeediyey runtii guddi iyo muxuu ahaa guddi haddana af soomaali ah iyo hay-ad iyo wakaalad xoogo yar horta sharcigan wuxuu u baahan yahay luqad ahaan inaan waxyaabihii aan kala caddayno meeshan marka waxaa waaye hay-adda duulista hawada haddii afka qalaad lagu sheegana civil aviation authority noqonayso iyo hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo muxuu ahaa muxuu ahaa waxyaabaha la midkaa noocaas ah iyo guddiyada madax bannaan ee komishinada ah horta waa kala duwan yihiin aaday u kala duwan yihiin guddiga madax bannaan ee dastuurka guddiga madax bannaan ee bahalkii markiina loo keeno dastuurkay ku caddahay waa commission madax bannaan oo muxuu ahaa shaqadiisu gooni tahay kuwaas marka procedurekooda baarlamaankay ku soo noqonayaan asaga ansixinaya saasay ku soconayaan laakiin hay-adda authority-ga waa wakaalad ama muxuu ahaa bahalkii ah marka waxay u baahan tahay mar haddii sharcigeeda la dejiyo oo la ansixiyo xeerkay ku shaqaynaysay la ansixiyo waa wakaalad wasaaradda ka mid ah kana madax bannaan shaqo ahaan iyo maamul ahaan laakiin muxuu ahaa wasaaraddii hoos imaanayso marka taas waa waa authority sida tii isgaarsiintay la mid tahay marka guddiga kusoo daridda ay ku soo dareen akhrinta saddexaad inay u baahan tahay in golaha baarlamaankana uu ansixiyo mar kale xubnihii hay-addaas oo boodhka ka mid ah marka commissionka ayay ayay u maleeyaan khalad bay ahayd wayna saxeen marka sideeda inaan ku ansixino waxyaabaha noocaas la mid ahna luuqad ahaan aan u baahannahay in la kala caddeeyo oo aan aan aan faahfaahino maxaa yeelay hay-ad iyo wakaalad iyo commission iyo guddi wixii way isku qasan yihiin luuqad ahaan af soomaaliga ayaan ayaan si fiican muxuu ahaa habka loo sharciyeynayo u kala caddayn marka waa waa siday ku saxeen weeye aan aan ansixino aan ansixin waa mahadsan guddiga iyo eh, runtii wasiirkeenii hore ee isagana gaadiidka mudane cali jangeli waa wax marka culayska wasaaradda ay leedahay sida hadeertan xildhibaan ibraahim yarow uu tilmaamayo qofba meel buu ka fiirinayaa ka soverenity ahaan guddoomiyaha marka uu sharxayey inay hay-addan hay-ad qaran culayskeeda oo waddan marka laga hadlaayo suverenitigiisa ama siyaadadiisa ama qarannimadiisa dhul bad cir intaan waay magartaya qayb dhan ee muhiim ah oo dalka u taagan qarannimadiisa iyo xorriyaddiisa oo haddii lagu soo xadgudbo sida badda cirka iyo dhulka oo gobonnimadeenna iyo dowladnimadeenna oo ayada haddii uu galo muran ama madmadow saamaynaysa waay sharciyaddeeda marka miisaanka ay leedahay culayskaasi marka loo eego baarlamaanka maadaama uu yahay hay-adda ay qaramaynayso wax weliba ay sharciyaynayso in sidiisa lagu qaato oo uu miisaankaasi makartaya uusan hoos oga degin ayadoo siinayo wasaaraddana awoodda maaragtay oo annaga dhinaca markaan ka eegna ee qarannimo iyo suverenity ayay noqonaysaa laakiin dhinaca maamul ee keliya sida wasaaradaha caadiga ah hadda dhinaca kale mooshinkan haddii loo fiiriyana waa iska dhinaca maamul laakiin ahlumaka adraa bishicaabiha reermaka buuraheeda ayagaa kaa yaqaanaa la yidhi laba wasiir baa waxaad moodaa inay labada ee wasaaradooda kala haayay mooshinka asna ee asaga hadda nagu cusub ee la keenay iyo wasaaradda oo wasiirkeeda gaadiidka hadda jooga oo ayagana guddiga oo ku lamaanan ee isla wadaan ayaa meesha taalla isla ustaaz calina wuxuu ka tirsan yahay guddiga marka waxaan jeclaan lahayn intaanan baarlamaanka lagu wareerinin guddoomiyaha guddiga iyo wasiirka in la siiyo si baarlamaanka faahfaahin ay oga dharjiyaan wax ay ka duulaan ay helaan maadaama ay qarannimadii soomaaliyeed ay saamaynayso
ama muxuu ahaa ijraa'aadka ciqaabiga waxaan markaa isweydiinayaa sababta halkan loogu qoray maxay tahay inaan la dacwayn karin hay-ad leh shakhsiyad macnawi ah miyaanay saamayn ku yeelanahayn xeerarka ile dalka see guddiduma la akhriday xeerka habka madaniga ah ama xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxay la tahay in ay awoodda wasiirku tahay ee uusan ka duwanayn boorarka kalete ee la magacaabo sidaa daraaddeed in wasaaraddu ay soo magacowdo board of directorskeeda innagana aysan ansixin looga baahnayn oo commission madax bannaan oo wasaaradda ka madax bannaan aysan ahayne ay tahay guddi la shaqaynaya wasaaradda oo shaqadii wasaaradda iyo iyo iyo iyo aviationkii kala shaqaynaya sidaa daraaddeed waxaan sakangaraynayaa xildhibaanada muushinka soo jeediyey waxaana qabaa inaynu u codayno oo cod la geliyo oo oo qodobkan isaga ana sidaas loo daayo waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guddoomiye waxaan anigu waxaan ahay qolada mooshinka koo wax ka soo qortay inaan waxaan isku daalinana ma aha waxaan u mahad celinayaa guddiga sharafta leh ee duulista hawada iyo gaadiidka waxaan leeyahay aad iyo aad uga soo shaqayseen waxaan sikangaraynaya aniga gudoomiye guddiyo badan baa jira sida ka dhawaajiyeen xildhibaan maxaan ku dhahaa xildhibaanadii halkan soo istaagay guddiga awooddaas boord in loo yeelana maba aha wax na quseeya ma aha waxaanu micnaha ku sii adkaynayaa in qodobkaas laga reebo guddiga loo ansixiyo in macnaha aysan laga reebo boordka inaana soo marini doonin baarlamaanka laakiin hadda xataa ade aan ku caddaynin waxaa dhici karta hadda wax badan oo mugudi ahaa jirto wixii intaan ansixino in hoos ana lagu soo noqomahee boorka inaad loo micnaha laga reebo wasiirku soo magacaabo sidaas ay ku baxda un baan aniga sikan garaynaya soo qabtay xeerkan soo qabtay mudane gudoomiye haddaan dul istaago shakhsiyan waxaan aaminsanahay in guddigan maadaama ahmiyad gooniya leeyahay dalka oo dhanna hawadiisa uu maamuli doono uu noqonayo ahmiyad gooni ah guddi u leh guddiyada jira soo jeedida dastuurka macaa inaan ku darnaan rajeynaya insha allah kulba annagu shaksiyan saan ku guda jirnay maxaa yeele wuxuu maamulayaa hawadii dalka oo dhan saan guddiga u noqdo guddi u madax bannaan shaqooyinkiisa iyo howlihiisa oo dhan wuxuu u baahan yahay inuu ka madax bannaano executive-ka oo dhan soo magacaabaan iyo soo jeedinta ay sameeyaan balse ansixinta baarlamaanku uu yeesho maadaama baarlamaanka guddigaa markii la siiyo madax bannaani xilka qaadistiisa iyo magacaabistiisaba markii la siiyo waxay noqonaysaa in howlihiisa uga fakero horumarinta dalkan dalkan waa ogtihiin duulista hawadiisa wuxuu soo maray marxalado badan oo kala duwan waxay ku jirtaa sufraanitigii dalka laftigiisu qaybtiisa in dibadda uu jiray oo dad kale iyo dal kale ay maamulayeen waxay u baahan tahay guddigan iyo xeerkan maadaama uu anfaca ee uu saamayn doono jiilal soo socda dalkao dhan uu saamayn doono waxaan aaminsanahay in guddigan uu soo jeediyo golaha wasiirada kadibna mataqaanaa baarlamaanku ay ansixiyaan balse aan loo dayn balse aan loo dayn si hadduu yahay waa masan gudaheeda aan la maamulin oo aan annaga aanan abuurin khilaaf marka guddigan boorkan la sheegayo waa hay-ad hay-adda kaoo la shaqaynayso waa shaqs waana wasaaraddii wasaaraddii haddii maanta aan dhahno baarlamaanka ha soo marto berida wasaaradda kama amar qaadanayso waxay ku kala tegayaan qaabka wax loo hagaayo marka annaga yaanan bilaabin khilaaf wasaaradaha iyo guddiyada la shaqeeya dhexdooda ee ana waxaan qabaa wasaaradda ha u madax bannaanaato muxuu ahaay guddiyadeeda iyo boorkeeda iyo hay-addeeda iyada ha u madax bannaanaato ee ayaanan bilaabin khilaaf inay oo ka dhasho wasaaraddii markii aan wasaarad kale ka hoos dhisno oo laba wasaaradood muxuu ah guddigiia waxaa iska noqonaya wasaarad hadda maalin dhaweed miisaaniddii waxaa la hooskay aan miisaanid markaa ansixinayn waxaa dhibaato noqotay sidaad la socotiin guddiga masiibooyinka wasaaradda masiibooyinkana waa jiraan marka waxyaabaha sidaas oo kale oo isdiidan
muxuu ahay oon isqaalan karin haddii aan baarlamaanka dhexdiisa ugu shaqayno annagii aan noqonayno dad carqalada abuurin marka ani waxaan qabaa wasaaradda ha loo daayo guddiyadeeda iyo boorarkeeda iyo dadkeeda ee muxuu ahay shaqada hoos uu qabanaya aad aad u mahadsantihi
guud ahaan akhyaar intaasi ayaa ka afmeeray barnaamijkan kulanku warsan oo siina diraysaana maxamed cabdiraxmaan cabdille maleel dhinaca farsamadana gacan weyn ku jeysadaay wadaykee bilaal taniyo hamiin kalanti kulmi doon weliba siinkugu tabay sidaasi ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu